bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min alaqwaal واlأcmaal lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaashanaad ee suuraة الnaxli allah waxa u ihi subxaanه in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun allah waxau ihi subxaanah ina allaha alle ya'muru waxa uu farayaa dadka bilcadli cadaaladda ayuu ilaahay farayaa iyo walixsaani wanaajinta iyo samafalka ayaa rabbi uu farayaa iyo wa itaa'i dilqurbaa dhowaanshaha ka u saaxiibka ah waxsiinta la siinayo ee lagu sadaqadaysanayo wayanhaa waxa alla uu reebayaa oo addoommadiisa u diidayaa cani ilfaxshaa faaxishadii ama dembigii foolxumada badnaa iyo walmunkari wixii la inkiray ee la diiday iyo walbagyi xadgudubka iyo dulmiga yacidukum ilaahay waa idin waaninayaa ay bilamri waannahyi awaamirtaa alla idin siiyey iyo nawaahidaa ilaahay idinka reebay ayaa alla idinku waaninayaa tabaaraka wa tacaala lacallakum tadakkaruun likay tadakkaruu si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan alla waxau ihi wa awfuu oofiya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa oofiya idaa caahadtum marka aada ballantaan ee ballan aada gashaan ballantaa oofiya oo ha baajinina walaa tanquduu ha burinina al aymaana dhaarihii ha burinina ay alcuhuud almuwahaqatu bilaymaan waa ballamadii dhaarta lagu adkeeyey ha burinina bacda tawkiidihaa adkaynteeda dabadeed ballamadaas inta dhaarta lagu adkeeyey kadib ha burinina walxaalna ha burinina qad jacaltum ullaaha ilaahay aad ka yeelateen calaykum korkiinna kafiilaa mid idin ilaalinayo oo shaahid ka ah aada alle ka dhigateen ina allaaha alle yaclamu waxa uu og yahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ayaa ilaahay og yahay walaa takuunuu ha ahaanina kallatii sidii haweenaydii oo kale ha noqonina haweenaydaasoo naqadat waxa weeyaan furfurtay ghaslahaa xadhiggeedii ay soohday min bacdi quwa adkayn iyo awood dabadeed yacnii xadhiggay soohday ay adkaysay kadib dib u furfurtay ankaahan furfurid furfurtay waa masdarun min macnaa ficlih ficilkaa ka horeeya ku camal falaya naqadat macnihiisa weeye ee lafdigiisa ma aha oo lafdigiisu wuxuu noqon lahaa dee naqadat naqdan laakiin naqada iyo nakasa ayaa labaduba burin ah markaa masder macnihiisa ah la keeno ankaahan ay naqdan oo kale yacni furfurid furfurtay walaa takuunuu ha noqonina kallatii sida haweenaydii naqadad furfurtay ghaslahaa xadhiggeeday soohday min bacdi quwa awood iyo adkayn dabadeed intay xadhiggaa adkaysay kadib dib u furfurtay ankaahan furfurid tattakhiduuna xaal aad ka yeelanaysaan aymaanakum ballamadiinna dhaarta lagu adkeeye aad ka dhiganaysaan dakhalan ay fasaadan wa khadiica fasaad yacni fasaadin iyo khiyaamayn aada ka dhiganaysaan ballamadiinna baynakum dhexdiinna aada ku fasahaadinaysaan oo isu khiyaamaynaysaan maxaana dhaarihiinna iyo ballantiinna fasaad iyo khiyaamo uga dhiganaysaan an takuuna lian takuuna inay ahaato darteed ummatun ummadii hiya ummaddaa ama kooxdaas ama qabiiladaasi inay ahaatay darteed arbaa mid ka fara badan xoog iyo xoolaba min umma ummad kale ama koox kale ama qabiilo kale allah waxau ihi innamaa yabluukum allah ilaahay waa idin imtixaamayaa uun bihi ay bilkahra farabadnidaa ummadi ay ummad kale ka fara badan tahay waa laydinku imtixaamayaa bal inaad ku khaldantaan sababteeda iyo in kale ama innamaa yabluukum allah ilaahay waa idin imtixaamayaa oo bihi ay bimaa amarakum bihi min alwafaa waxa uu idin faray ee ah ballanta inaa oofisaan dee waa laydinku imtixaamayaa inaad ka soo baxdaan iyo in kale walayubayinanna lakum yowma alqiyaamati wallaahi baan ku dhaartee layubayinanna wuu caddayn oo wuu caddayn alleh lakum idinka ayuu idiin caddaynayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maa kiibuu idiin caddayn doonaa kuntum a ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa ilaahay waa idiin caddayn doonaa qiyaamaha waxaa isku khilaafayseen ee isku haysateen alla waxau idhi walow shaaa allah ilaahay hadduu dooni lahaa ma doonine macnaha inuu idinka yeelo ummad keliya ay jaclakum ummatan waaxida haddii alla dooni lahaa inuu ummad keliya idinka dhigo oo ku midaysan hanuunka iyo diinta la jacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa alleh ummatan ummad buu idinka yeeli lahaa ummadaasoo waaxidatan keli ah oo ku midaysan diinta iyo xaqa iyo towxiidka walaakin ha yeeshee yudilu waa hallaynayaa alleh man yashaau cidda u doono oo wayahdii waa hanuuninayaa man yashaau cidda u doono walatus'alunna wallaahiya latus'alunna waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waa laydin su-aali doonaa alla waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiinna ama ballamadiinna dhaarta lagu adkeeyey ha ka dhiganina dakhalan fasaad yacni aslu dakhal waxaa la yidhaha maa yadkhulu fi shayi walaysa minhu waxaa shayga soo dhex galan ka mid ahayn ayaa la yidhaha dakhal marka macnaha ballamaha gasheen ee ku dhaarateen dee ha soo dhexgelinina waxaan ka mid ahayn oo ah khiyaamo iyo fasaad inaa wax ku khaladaan alla waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aayaddani aayaddii hore ee walaa tanqudu laymaana bacda tawkiidiha uunbay sii akidaysaa oo ballanburintii uunbaa dadka loo diidayaa alla waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aymaanakum dhaarihiinna ama ballamadiinnan dhaarta lagu adkeeyey ha ka dhiganina dakhalan fasaad iyo khiyaamo baynakum dhexdiinna ahaatay yacnii inaad dhexdiinna isku fasahaadisaan oo isku khiyaamaysaan ha ka yeelanina ballamadan aad ku dhaaranaysaan oo fatazilla haddii aad sidaa ka yeelataan dee fatazilla dabeed ay simbiri raxato qadamun lugi ay simbiri raxato ama gomadi bacda hubuutihaa sugnaanshaheeda dabadeed ha ka yeelanina ballamadan iyo dhaarahan kuwa ay isku khiyaamaysaan oo dhexdiinna isku fasahaadisaan si aan waxa weeyaan qof markii hore diinta ku sugnaa uga silban oo aan uga siiban oo wataduuquu dabeed aydaan u dhandhamin idinkuna assuu'a xumaan oo cadaabkii aydaan ugu dhandhamin adduunyada bimaa sadadtum ay bisababi suduudikum jeedsigiinna aada jeedsateen sababteeda cadaab aydaan ugu dhandhamin ifka can sabiilillaah ilaahay jidkiisa aa ka jeedsateen ama wataduuqu suu oo dabeed markaa aad dhandhamisaan cadaab cadaabkana suu waxaa loo yidhi liannahu yasuu'u saaxibah waayo qofka uu ku dhaco dee waa murugo gelinayaa oo wuu xumaynayaa oo wataduuqu suu'a aad dhandhamisaan cadaabkaa idin xumaynaya bimaa sadadtum can sabiili illaah ay bisababi saddikum hayrakum can sabiili illaah jeedintaa kayrkiin ka jeediseen ilaahay jidkiisa sababtiisa cadaab adduunye ah ku dhandhamisaan oo sadada ayaa marna aynu ka dhignay bimacnaa suduudkii laasimka ahaa oo jeedsigiina sababtiisa marna bimacnaa sadigii mutacadiga ahaa oo jeedintaa dadka ka jeediseen labadaba waa lagu macneeyey walakum waxaana idiin sugnaaday markaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn yacnii ha ka dhiganina ballamahan iyo dhaarahan waxaa dhexdiinna ku fasahaadisaan oo isku khiyaamaysaan si aan qof diinta ku sugnaa uga silban ama uga siiban idinna aydaan cadaab ugu mudan ifka aakhirana aan laydinku ciqaabin si aanay taasi idinku dhicin ka dhowrsada arrintaa oo ha ku dhicina allah waxau idhi walaa tashtaruu ha ku iibsanina bicahdi illaah ilaahay ballantiisa iyo cahdigiisa ha siisanina hamanaa qiimo ama lacag qaliila yar adduunyo yar ha siisanina ballantaa ilaahay la gasheen ama aadamaha aad la gasheen labadaba oofintoodu waa waajib eh allah waxau idhi innamaa cinda allaah ilaahay agtiisa waxa ahaaday huwa isaga ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii aada ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya maa cindakum agtiinna wixii ahaaday yanfadu waa baaba'ayaa oo waa dhammaanayaa wamaa cinda allaah ilaahay agtiisa wixii ahaadayna baaqin waa kii hadhaya ee baaqi noqonaya alla waxau idhi walanajziyanna wallaahi baan ku dhaartee lanajziyanna waanu abaal marinaynaa oonu abaal marinaynaa oonu abaal marinaynaa aladiina kuwii sabaruu sabray ajrahum abaalkooda ayaanu ku abaal marinaynaa biaxsani maa shay kii ugu wanaagsanaa sababtiisa aananu abaalkaa u siinaynaa shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya yacni camalkay samaynayeen kii ugu wanaagsanaa sababtiisaa waxaanu ku abaal marinaynaa ajar iyo abaal weyn alla waxau idhi man camila ruuxa sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan kaasoo min dakarin lab ah aw unthaa ama dhadig walxaalna sameeye huwa isagu mu'minun mu'min uu yahay falanuxiyannahu wallee waxaanu ku noolayn oonu ku noolayn xayaatan nolol noloshaasoo tayibatan wanaagsan walanajziyannahum waxaananu ku abaalmarin doonaa oonu ku abaalmarin doonaa ajrahum abaalkoodii wanaagsanaa ayaanu ku abaalmarin doonaa biaxsani maa shay kiisa ugu wanaagsanaa sababtiisii baananu ugu abaalmarin doonaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waxay samaynayeen kiisii u wanaagsanaa sababtiisaanu abaalkaa ku siinaynaa alla waxau idhi faidaa qara'ta marka aada akhrido alqur'aana qur'aanka fastacid dee haddaad akhridayba goormaad isticaado samayn marka waxaa lagu awilayaa oo maqsuudku uu yahay ilan idaadu waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan waa xilliga soo socda in weli la gaadhin ayay idaa daraf u tahay sida idba ay daraf u tahay limaa madaa min azamaan wakhtigii tegey marka maadaama zamaan mustaqbala uu yahay fa idaa qara'ta ay fa idaa aradta an taqra' weeyi ama fa idaa aradta qiraa'ata alqur'aan ilan haddiiba aada dhammaysatay dee goormaad isticaadada samayn waa qabla alqiraa'a marka macnuhu waxa weeyi fa idaa qara'ta ay fa idaa aradta an taqra' markaad doonto inaad akhrido alqur'aana qur'aankii markaad doonto inaad akhrido fastacid magan gal billaahi alla magan gal min ashaydaani shaydaankii ka magan gal shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey ama la nacdalay ka magan gal waswaaskiisa iyo dhibkiisa alla inuu kaa dhowro waayo innahu innahu ina alamra washa'na sha'niga iyo xaalku wuxuu yahay ama inahu shaydaanku dheh damiirka labadaba waa loo celiyay ama damiiru sha'ni ka dhig oo waxaad tidhaahdaa innahu ina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay laysa lahu shaydaan inaanu ugu sugnaan suldaanun wax awood iyo sallidni uu ku sallidmaa cala aladiina kuwii korkooda inaanu awood iyo suldo aanu ku lahayn iyo awood aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakkaluuna tala saaranaya ama waxaad tidhaahdaa innahu ay ina shaydaana shaydaanka laysa lahu uma sugnaanin shaydaanka suldaanun ay tasalludun wax awood iyo xujo ama xoog kuma laha cala aladiina kuwii korkooda awood kuma leh aamanuu rumeeyey iyo oo wa calaa rabbihim rabbigoodna yatawakkaluuna tala saaranayey kuwa rabbigood rumeeye ee tala saaranaya kuwaa shaydaan awood uu ugu sallidmo oo uu wax ku yeelo ma helaayo innamaa suldaanuhu shaydaanka awooddiisa iyo suldadiisu waxay ahaatay uun cala aladiina kuwii korkooda yatawallawnahu shaydaanka saaxiib ka dhiganayay ee soo dhowaysanaya ka weli yeeshay kuwaasuu awood ku leeyahay iyo waaladiina kuwii hum iyaguba mushrikuuna kuwa shariik yeelaya ahaa oo ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajinaya bihi ay bisababi waswasati shaydaan shaydaanka iyo waswaaskiisa iyo dhibaatadiisa sababteeda ilaahay ugu shariik yeelayey waa marka bihida shaydaanka iyo dhibkiisa loo celiyo waxaa kaloo bannaan in bihida damiirka allaah loo celiyo oo la yidhaha waaladiina kuwa hum iyaguba mushrikuuna u shariik yeelaya bihi ay billaah ilaahay u shariik yeelaya alla waxau ihi waidaa baddalnaa marka aanu beddello aayatan aayad markaanu beddello makaana aayatin aayad kale meesheed aanu ku beddello ee macnaha aanu nasakhno marka naskhigu ama ha noqdo lafdan wa xukman ama lafdan laa xukman ama xukman laa lafdan saddexduba waxay nagu soo martay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha alla waxau ihi waidaa badelnaa markaanu bedello aayatan aayad makaana aayatin aayad kale meesheed aanu ku bedello ee intaanu ka qaadna iyada ta kale aanu dhigno wallaahu allana aclamu isagaa u ogaal badan bimaa yunazilu waxa uu soo dejinaya e qaaluu waxay odhanayaan kuwan gaaladayhi innamaa anta adigu waxaad ahaatay uun muxamedow muftarin mid been abuuranayo adunbaa iska samaysanaya waxan oo kolba waxna odhanaya bal iska daa taasoo adigu been abuurta ma tihidoo waxba maad abuurane akharuhum bedidoodu laa yaclamuuna waxba ma garanayaan cilmi la-aan baa haysa oo naskhiga iyo faa'iidada ku jirta iyo xikmadda alla u jideeyey midna garan maayaan aqoon darre iyo jaahilnimo weeyaan waxaa ka hadlinaya alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaa nebi allow nazalahu waxaa soo dejiyey qur'aanka ruuxulqudusi tahirnaanta ruuxdeedii waa malakuljibriil ay ruuxu lmuqadas waa min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi mawsuufka ayaa sifadiisii loo idaafeeyey waa ay ruuxu lmuqadas ruuxdii la dahiray ee xumaan iyo nuqsaan oo dhan laga hufay waa malakuljibriile ayaa qur-aanka soo dejiyoo rabbi u soo dhiibay min rabbik rabbigaa xaggiisaanu ka soo dejiyey bilxaqi xaq baanu ku soo dejiyey liyuhabbita maxaa uu usoo dejiyey liyuhabbita si uu u sugo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iimaanka si uu ugu sugo iyo wa hudan waliajli hudaa hanuun dartii iyo wa bushraa bushaaro darteed oo lilmuslimiina kuwa muslimiinta u sugnaaday lagu hanuuninayo oo lagu bushaaraynayo haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa ugu horeeya twjiihaat lilmu'miniin dardaaranno iyo awaamir ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uu siinayo waa awaamir iyo nawaahi cabdillaahi bnu mascuud waxa uu yidhi aayaddan ina allaha ya'muru bilcadli wاlixsaani wa iitaa'i di lqurba wuxuu yidhi waa ajmacu aayatin fi lqur'aani lilkhayri washari waa aayadda ugu kulmin og qur'aanka khayr oo dhan iyo shar oo dhan waayo khayr oo dhammi ma'muuraadkaa laysfaray buu ku hoos jiraa shar oo dhammina waxaa laysu diiday buu ku hoos jiraa marka waa aaya jaamica aan waxba ka tegin ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuxuu amray alcadlu waal insaaf cadaaladda iyo waxa weeyaan garsoorka iyo insaafka cadaaladdu waa yani waa waasitatun bayna alifraadi waatafriid waxay u dhaxaysaa ifraad iyo tafriid shayga xadkiisii sharcigu uu dhigayna inaan la dhaafin lagana gaabin shay walba halkiisa la dhigo ayaa cadaaladda lagu tacriifiyaa cadaaladda macnaheedu ma aha bimacna almusaawaa simidda in dadka la simo iyo ashyaada waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa ma simin oo waa kala fadilay asmaanta iyo wakhtiyada ma simin amaakinta ma simin marka cadligu ma aha altaswiya ee waa wadcu shayi fii mowdicih laakiin mabda'a gaaladu inta badan ay ku baaqdo ayaa ah sinaanta sinaan iyo cadaaladna farqi baa u dhexeeya waayo cadliga rabbi waa shay walba meeshiisa munaasabkaa in la dhigo hada huwa alcadlu sinaan haddii la yidhaahdo cadliga waa laga baxaya oo jawr baa lagu dhacaya waayo shay walba meel buu leeyahay ku habboon ilaahay tabaaraka wa tacaala dee mu'miniintiiyo gaalada ma simin afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay waxau ihi subxaanah ka ahaaday mu'min khaalis ah miyaa uu la mid yahay faasiqa xumafalaha ah ee daacada rabbi ka baxay ma sinna labadaas alla waxa uu yidhi kuwa hoggaansamee muslimiinta miyaanu ka yeelaynaa dembiilayaasha oo kale maxaa idinku dhacay sidaa waxuu xukumaysaa waxaa kaloo alla uu yidhi laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun ma sinna ahlu jannaha iyo ahlu naarku ahlu jannuhu waa kuwa guulaystay kuwan kalena waa guuldarraysteen alla waxau yihi walaysa dakaru kalunhaa dee labka iyo dhadigu ma sinna ee waa kala sarreeyaan ilaahii abuuray ayaa midba meel dhigay walirijaali calayhina daraja ragga ayaa darajo dheer dumarka oo maamulka iyo amarka iyagaa iskale alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim marka yacni mabda'an almusaawaat waa in rag iyo dumarkii la simo waa in faajirkii dembiilaha ahaa iyo taqigii alla kacabsiga badnaa la simo waa in yacni waxa weeyaan ummadda kulligeed ka xun iyo ka san la yidhaah way siman yihiin waana mabda'a gaaladu ay rabto dad fara badan oon aqoon lahayna ay u riyaaqaan ee u sacabatumaan laakiin mabda'a islaamiga ee xaqa ah ee cadaaladda ku dhisani waxa weeye maaha almusaawaat waayo ilaahay baaban dadka simin oo mid walba halkiisii ku habboonayd dhigay cadliguna waa sidaas marka cadaaladdu waxa weeyi wadcu kulli shayin fii mowdicihi almunaasib in shay walba la dhigo halkiisa ku habboon raggu meel bay leeyihiin halkooda loo daayo dumarku meel bay leeyihiin halkooda loo daayo haddii la isweydaariyo oo la ydhaha dumarkiina dibadda ha usoo baxaan oo bannaanka ha ka shaqeeyaan oo xukunka ha qabtaan raggiina guryaha ha ku xaroodaan oo carruurta ha koriyaan dee waa fidradii iyo abuurkii ilaahay ugu talagalay labada jinsi mid khilaafsan weeyi oo waxa weeyaan waa cags waa xukumkii alla ugu talagalay oo dhinaca kale loo rogay calaa kullin alcadlu maaha tacriifkiisu almusaawaat ee waa shay walba halka ku habboon in la dhigo ilaaha xakiimka ee addoommadiisa abuuray ayaana addoommaduu abuuray iyo wakhtiyada uu abuuray iyo amaakinta uu abuuray ilaahay baa kala fadilay maanta maki iyo madiine meel walba waa la mid miyaad odhan kartaa ramadaan iyo xajku iyo maalmaha cashru dilxija maalin walba waa la mid miyaad odhan kartaa rusushu dadka kale way la siman yihiin miyaad odhan kartaa wahaakada marka calaa kullin cadligu waxa weeyaan shay walba halkii alla uu dhigay in loo daayo waxaa kaloo alla uu ina faray alixsaan wanaajinta iyo samafalidda wa ixsaanu fii cibaadati illaah wa ixsaanu fii mucaamalati alkhalqi waa cibaadadii alle in la hagaajiyo oo an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkayso oo kalood indhaha ku hayso waayo adigu haddaanad arkayn isagaa ku arkaaya maqaamkaasi waa maqaamka sare waa maqaamulmushaahada haddii darajadaa aad gaadhi kari weydo hoos uga soo daadego ugu yaraan waa ugu yaraan maqaamu lmuraaqaba inuu ilaahay isagu ku daalacanayo inaad soo xaadirsato waayo dee fain lam takun taraahu fainahu yaraaka aduu haddaanad arkayn isagaa ku arkaya marka maqaamka hore waa maqaamu lmushaahada kaa haddii aad ka daciifto ugu yaraan maqaamu lmuraaqaba waa inaad ikhlaaski iyo mutaabacadiina la timaaddo oo hagaajinta cibaadadu waa inaad ilaahay dartii u samayso sunnada nebigana aada ku salayso oo bidco aanay ahayn mucaamalatlkhalqi dhaqanka makhluuqaadka waa inaad hagaajiso oo af iyo adinba qowl iyo ficilba wanaag aad kula dhaqanto iyadoo cidda aad wanaajinaysa ay ugu horeyso hooyadaadii ku dhashay iyo waalidkaagii aabbahaa oo waalidku yacni bani aadam aada u samafasho waxaa kuugu mudan labadaada waalid oo hooya ugu sii horeyso waxaa ku xiga iitaa'i dilqurba waa sadaqadii oo waxbixinta iyo dadka baahan in wax la siiyaa iyadoo mar walba ay layna amray oy wanaagsan tahay ayaa haddana waxay sii fadli badan tahay dadka xigtadaa markaad wax tarayso oo asadaqatu cala alqariibi sadaqatun wasila ruuxa kuu dhow inaad wax siisaa waa sadaqo iyo xidhiidhin qaraabo laba ajar baad ku leedahay wayanhaa cani ilfaxshaa saddexdaa amar markii layna faray ayaa waxaa laynaga reebay saddex arrimood oo kale can ilfaxshaa waalmunkar waalbagi alfaxshaa waxaa la yidhaha waa almutanaahi fi lfuxshi waxa foolxumada ku xeel dheeraadee ku talax tegey oo alfaxshaa waa ta foolxumada badan waxaana lagu idlaaqaa zinada iyo liwaadka iyo wixii kale fool xun ee macaasi ah laakiin waxaa ugu horeeya lagu idlaaqa waa azina walliwaad alfaxshaa waalmunkar waa kullu maa ankarahu sharcu wax alla wixii sharcigu uu diiday ee xaaraan ah ayaa soo hoosgelaya almunkar waalbagi waa dulmiga iyo xadgudubka dadka nabiguna salى اllahu alayhi waslm wuxuu yihi kama fi صaxiix اjaamici min xadiidi abi bakr nufayc bn اlxaariث ma min denbi ajdaru an yucajil allahu tacaala lisaaxibihi اlcuqubaةa fi اdunya maca ma yudakhiruhu lahu fi اlآakhirة min albagyi waqaطicaة الraxim rasuulku waxau yihi salى اllahu alayhi wasalam ma jira dembi uga awleysan oo uga dhowaansho badan inuu ilaahay cuquubada adduunka ugu soo dedejiyo qofka sameeya isagoo aakhirana cadaab ugu kaydinaya dembi uga awleysan cuquubadiisa in la soo dedejiyaa ma jiro oo uga deg deg badan ama uga awleysan waxa weeyaan dulmiga iyo qaraabogoynta macnaha labada dembi ee dulmiga xadgudubka dadka lagu xadgudbo iyo qaraabogoyntu waa dembiyada ugu deg dega badan ee cuquubadooda ifka qofka loogu soo dedejiyo aada bay u khatar badan yihi waxaa lagu xijisiyey markaa yacidukum lacallakum tadakkaruun ilaahay wuxuu idinku waaninayaa awaamirtaa inaad qaadataan nawaahidaana aada ka tagtaan si aa u waantowdaan oo wax ugu qaadataan kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa wuxuu faray alwafaau bilcuhuud waalmawaahiiq inay oofiyaan ballamada ay galaan ee weliba dhaarta lagu adkeeyo wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allaha calaykum kafiila ina allaha yaclamu ma tafcaluun ballantu waxay koobsanaysaa laba alcuhuud bayna allahi wa bayna cibaadih iyo alcuhuudu bayna alcibaad ballanta dhex dhacdee u dhaxaysa ilaahay iyo addoommadiisa waana atakaaliifa sharciya takaaliifta sharcigii waa ammaano iyo ballan aynu gallay oo korkeenna saaran in wixii layna fara aynu ka soo baxno wixii laynoo diidayna aynu ka tagno xuduudda shareecadana aynu dhowro oo aynaan ku xadgudbin waa ballanta kuu dhaxaysa baynaka wa bayna allah ballamada kale waxa weeyi waa ballamada addoommada dhexdooda u dhaxeeya waxay ku wada ballamaan inay oofiyaan oo aanay ka bixin marka labadaba waxaa layna faray in la oofiyo oo aan la burin ama ha noqoto ballan aad alla la gashay oo takaaliiftiiyo xilka ku saaran ah ama ha noqoto dadku ballamaha ay wada gelayaan in la oofiyo waxaa lagu masalay ballanta la burinayo dhibaatada ka dhalanaysa iyo cidhibxumada ay leedahay sidii haweeney maantoo dhan xadhiggay soo haysay haddana habeenkii oo dhan dib u furfurtay waa tacab khasaar yacni waxay maantoo dhan soo haysay ee ay adkaysay ayay haddana kulligii dib u furfurtay marka waxaa la yidhi taasoo kale ha noqonina oo dad tacab khasaaro intay ballan galaan mar walba ka baxaya ha noqonina waxaa lagu sii caddeeyey oo la yidhi tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum an takuuna ummatun hiya arbaa min ummah inamaa yabluukum allahu bih idinkoo ka dhiganaya ballamaha dhaarta lagu adkeeye aada gelaysaan idinkoo ka dhiganaya khiyaano iyo fasaad dhexdiinna aa iskhiyaamaysaan oo fasahaadisaan oo maxay isu khiyaamaynaysaan oo isku fasahaadinaysaan oo ballanta uga baxaysaan inay ummad ama kooxi tahay mid ka fara badan kooxda kale waana laydinku imtixaamaya waxay markaa mufasiriintu halkan ku fasiraan waxay yidhahdeen nimanka quraysh caadadoodu waxay ahayd qolay heshiis la gelayaan iyo isbahaysi waa bahwadaag iyo xilfi nabadgelyo ayay qolo la qoranayaan dabeed waxay arkayaan qolo kale oo qoladii ka xoog iyo xoolo badan markaasay qoladay bahwadaagta ama xilfiga ama ballanta la galeen intay kaga baxaan ayay kuwaa kale colkoodii ka soo horjeeda quraysh qoladan ay la galeen ama ha noqote qabaa'ilka quraysheed mid ka mid a ama dee reer kaleba ha noqdee intay ummad la galaan xilfi ayaa nimanka quraysheed waxaa caado u ahayd reer kaloo ka badan markay arkaan kuwii hore intay ka baxaan ayay kuwan kale ballanta la geli jireen sababtay ballanta hore u burinayaanna waxa weeye tanaa tii hore ka badan oo ka xoog iyo xoolaba badan marka tii baa loo diiday oo waxaa la yidhi ballamihiinna ha ka dhiganina dee khiyaamo iyo fasaad oo intaa dadkii ballan la gashaan oo ay idin aaminaan oo isdhigtaan dee ballantii ha kaga bixina si aanay arrintaasi dee khiyaanada iyo fasaadkaasi aanay dhibaato weyn dhexdiinna uga ridin taasaa loo diiday waxaana alla uu tilmaamay arrintaa in lagu imtixaamayo marka waxa weeyaan suyuudigu wuxuu jalaaleynka ku qadarayaa lababa waa qadarayaa oo in damiirka bihi loo celiyo kasrada iyo farabadnaanta oo macnuhu yahay ummaddan faraha badan leh waa laydinku imtixaamayaa bal inaad ku dagantaan oo ballantii hore intaa burisaan kuwan u gashaan iyo inaad ballantii hore ilaalisaan oo aydaan ku dagmin waa imtixaan taa wuu ku fasiray waxa kaloo damiirka uu celiyey oo bannaan in la yidhaahdo waxaa laydinku imtixaamayaa ballanta inaad oofisaan laydin amray ay bimaa amarakum allahu bihi min alwafaa taana waa laydinku imtixaamaya bal inaad oofisaan iyo in kale walow shaaa allahu lajacalakum ummata waaxidata walaakin yudilu man yashaau wayahdi man yashaa walatus'alunna cama kuntum tacmaluun allah waxa uu yidhi ilaahay hadduu dooni lahaa inuu ummad keliya idinka yeelo xaqa ku midaysan dee waa idinku midayn lahaa ha yeeshee ilaahay xikmaddiisu waxay keensatay dee inaydaan ku midoobin ee badhna ay hallaabaan badhna uu hanuuniyo badhna uu halleeyo sidaasuu ilaahay qadaray tabaaraka wa tacaala aayaad kalaanu alla taa ku sheegay oo walow shaaa allahu la jamacahum cala alhudaa ilaahay hadduu dooni lahaa inuu kulmiyo hanuunkuu ku kulmin lahaa laakiin ma doonin oo arrintaa ma qadarin yacni maa shaaa allaahu daalika kownan wa inamaa shaa'ahu sharcan sharci ahaan ilaahay waa uga doonay ummaddu inay towxiidka ku midowdo sharcan waa laga doonay taas laakiin dee ma yeelin qadar ahaan iyo kown ahaanna umuu doonin oo ma qadarin ilaan farqi baa udhexeeya mashii'ada kowniga ah iyo ta sharciga ah walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica aayaddii kale waxay ahayd ilaahay hadduu dooni lahaa rabbigaa nebi allow wax allo waxa dhulka ku sugani waa wada rumayn lahaayeen laakiin ma doonin macnaha muu qadarin weeyi sharcan wuu uga doonaye waanu qadarin wlow shaaa rabuka lajacala الnaasa umaة waaxida walaa yazaaluuna mkhtalfiina ila man raxima rabuk walidalika khalaqahum rabbigaa hadduu dooni lahaa inuu ummadoo dhan ka yeelo ummad keliya oo xaqa ku midaysan dee waa ka yeeli lahaa laakiin ma doonin sidaa walow shi'na la aataynaa kula nafsi hudaaha marka khulaasadu waxa weeye alla hadduu qadari lahaa sidaa dee wuu ka yeeli lahaa laakiin ma qadarin oo xikmadda alla waxay keensatay dee dadku inay kala duwanaadaan minkum kafiru wa minkum mumin waxaa lagu sii adkeeyey aayaddii hore aayaddan walaa tatakiduu aymaanakum dakhala baynakum fatazilla qadamu bacda hubuutiha wataduuqu suu bima sadadtum can sabiili اllaahi walakum cadaabun cadiim allah waxa uu yidhi ha ka yeelanina ballamadiinna aad gelaysaan ee ku dhaaranaysaan dee fasaad iyo khiyaamo dhexdiinna ay isku khiyaamaysaan ha ka dhiganina si aan gommad ama lugi u silban oo uga siiban xaqa intay ku sugnaatay dabadeed oo macnaha ballanta aad ka baxaysaan iyo beenta aad sheegaysaan ee dhaar beena ku dhaaranaysaan si aan dadku markay idinku arkaan aan ficil xumadiinnaasi u sababin dad diinta ku sugnaa inay ka zuulaan oo dib uga noqdaan ficil xumadiinna aanay u sababin dabeed idinkuna if iyo aakhiraba cuquubo aydaan u mudan jeedinta aad dadka ka jeediseen diinta ama aad ka jeedsateen sababteeda si aydaan cadaab adduunyo ugu mudan iyo mid aakhira labadaba iska ilaaliya hana ku iibsanina ilaahay ballantiisa qiimo yar hamanan qaliila oo wax badan miyaa lagu iibsan karaa wax yarunbaa la diida miyaa maya eh hamanan qaliilan maaha qeydkan iyo ixtiraazi oo laga fahmi maayo wax fara badan inay bannaan tahaye xasanulbasri oo kale waxau yihi addunya bixadaafiirihaa qaliila adduunyadu kulligeed isku wada dar oo kulligeed baaba qaliilaba adduunyo oo dhan kulligeed haddii lagu wada siiyo fahya qaliila waa yartahay aakhira marka loo eego oo nebiguba sala allahu calayhi wasalam dee waa kii ku tilmaamay adduunyo iyo aakhiro marka la ysku eego inay tahay midla maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyami falyandur bima yarjic midkiin farta oo badda uu geliyuu ka soo saaray maxaa ka soo raaci biyo sidaasoo kale adduunya aakhiro ku tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay alxayaatu ayibatu fi dunya waljazaa alxasanu fi laakhirati lilmu'miniin nolosha wanaagsan ee adduunyada iyo abaalka wanaagsan ee aakhiro mu'miniinta iska leh oo ruuxa la yimaada iimaan dhaba iyo camal saalixa midhaha uu goosanaya waxay noqonaysaa nolol wanaagsan oo adduunyo iyo abaal wanaagsan oo aakhiro man camila saalixa min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxiyanahu xayaatan ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun alxayaatu ayiba waa alqanaacatu wa raaxatu lqalbi wa sukuunu lbaal nolol wanaagu maaha adduunyo fara badan in lagugu soo afrogayo oo adduun faraqyada lagu buuxinayo maaha nolol wanaagu waxaa laga yaabaa adigoo qaadaama dharga ah oo saddexda wakti marna helaya marna waayaya inaad ka nolol wanaagsan tahay ka maalqabeenka ah sababtaad uga nolol wanaagsan tahay waxa weeye kaa maalqabeenkaee faraqyadu u buuxaan waxaa laga yaabaa habeenkii inaanu hurdo balladin oo laba indhood isku geyn waxaa laga yaabaa werwer iyo walbahaar inuu islabarogayo o aanu seexanba waxaa laga yaabaa noloshiisu inaanay deganaynba oo uu isdeldela ama naftiisa uu dilo waayo iimaankii baa ka maqan hadda xoolo nooc walba waa haystaa laakiin qalbigiisaa ka qaawan iimaanka iyo daacada iyo ilaahay xuskiisa lagu xasilo laakiin ruuxan muuminka ah waxaa laga yaabaa isagoo qatan isagoo baahan isaga oo dhibaataysan ayuu haddana faraxsan yihi oo muxuu la faraxsan yahay alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub dee xuska ilaahay iyo daacada iyo dikriga alleh ayaa quluubta ku xasishaa markaa ruuxa mu'minka ah iimaankuu ku xasilaya markaa nolol wanaagu ha sawiranin xoolo fara badan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa dadka ugu nolol wanaagsanaa dee adduun badanna ma lahayn gaaja ayaa gurigiisa ka soo saartay abubakar iyo cumarna kadalik oo maalin maalmaha ka mida nebigu sala allahu calayhi wasalam gurigiisa ayuu ka soo baxay markaase abubakar iyo cumarna ay la kulmeen oo ay ka soo horbaxeen markaasuu yihi maxaa idin soo saaray saacadan maydaan soo bixi jirine markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah aljuuc gaajo waxa uu ku yidhi wallaahi laladii akhrajakumaa akhrajanii ka idin soo saara isoo saaray waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illaah waa abu bakar afdalu hadihi lummati bacda nabiyiha waa cumar marka nolol wanaagu maaha adduunye fara badnaan iyagoo sidaasa ayay haddana ahaayeen axsanu nnaasi xayaatan dadka kuwa ugu nolol wanaagsan ee noloshoodu ugu deganaansho badan tahay uguna xasiloon tahay marka xayaatada ayibadee wanaagsani waa tuma'niinatu lqalbi waa qalbigu inuu degan yahay waa naftu inay xasiloon tahay waa qofku inaanu werwer iyo walbahaar ku jirin waayo iimaan buu leeyahy qofkana iimaankuu ku xasilaa sidaa darteed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslim min xadiidi cabdillaahi bni camar wuxuu yihi qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan waqannacahu allahu bimaa aataah wuxuu nebigu yidhi waxa yacni guulaystay oo liibaanay ruuxa islaamee hoggaansamay ee lagu arsaaqay wax ku filan oo kafaafa wax naftiisa kafeeye hela ilaahayna ku qanacsiiye wixii uu siiyey yacni ku kaaftoonsan een meel kale u hanqaltaagayn waayo qanaacadu waa hodantinimada rasmigii waa qanaacada kolba waxaad heshay inaad ku qanacdo ayaa hodantinimada iyo maalqanimeednimada ugu weyne ay tahay laysa alghina can karati alcarad walakina alghinaa hina nafs shaacirkuna waa kii lahaa idaa maa kunta daa qalbin qanuucin faanta wamaaliku dunya sawa haddii qalbi qanaaco leh uu kuu sugnaaday adig iyo adduunyo oo dhan qofka urursaday isku mid baa tiina maba kala duwanidin marka qaninimadu waa qalbiga waxaa kaloo aayaadkan ay ka warameen aadaabu qiraa'ati alqur'aan aadaabta qur'aan akhriska oo qur'aankii marka la bilaabayo ka hor in ilaahay laga magan galo shaydaanka la fogeeyey sharkiisa si aanu adig iyo qiraa'adaada idiin kala dhex gelin si aanu kuu waswaasin waayo shaydaanku waa cadow mar alla markaa aad khayr bilowdo ama salaad ama qur'aan ayuu ku soo dhex gelayaa mana arkaysid waa cadowgaa kaa qarsoon ee lagugu imtixaamay dee markaa allaha arkayee og ka magan gal sharkiisa inuu kaa badbaadiyo faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani arajiim waxa alla uu tilmaamay shaydaan inaanu mu'miniinta ilaahay tala saarta awood ku lahayn oo aan waxba yeeli karin laakiin kuwa isaga saaxiibka ka dhiganaya ee ka weli yeelanaya ee ugu shariig yeelaya alleh kuwaasuu awood iyo itaal u leeyaho uu hallaynayaa oo siduu doonaba uuu gelayaa dabeed alla wuxuu tilmaamay naskhiga aayaadka in aayaadka dhexdooda laysku nasakho wax sharcigoo ilaahay jideeye inay tahay waidaa badelnaa aayata makaana aaya wallahu aclamu bima yunazil qaaluu inamaa anta muftar nimankii gaaladii quraysheed ee edabta darayd ayaa waxay nebiga ku yidhaahdeen maanta waxbaad noo sheegaysaa waxaa muddo markaad ku socotaad haddana muddo kadib odhanaysaa xukumkii waa lalaalo xukun kalaa yimid waxay yidhahdeen waxaani ilaahay kama imane adaa maalinba sidaa doontana odhanaya tii buu ilaahay ku beeniyo waxa uu yidhi nebi moxamed lamuu imane ilaahay baa aayaadkiisa isku bedelo oo aayadduu doono aayad kale ku nasakha waana xikmad ilaahay oo xikmadda ilaahay baa keensanaysa muddo mucayana inta aayad lagu dhaqmo haddana wakhti ka dambe in ilaahay aayaddii ku nasakho aayad kaloo dadka uga nafci iyo munaasabo badan oo maslaxo badani ay ugu jirto alla markaa waxau ihi bal aktaruhum laa yaclamuun waxa inkaartu ay kaga dhacday waa aqoon darro oo waxaanay garanayn naskhiga ilaahay uu nasakhayo aayad ee aayad kale uu ku bedelayo faa'iidada iyo dheefta ku jirta ayaanay garanayno waa juhaal walmaru caduwun limaa jahil ruuxuna waxaanu garanayn dee col buu u yahay oo waxa weeyaan garan maayo waxaa alla tilmaamay naزlahu ruuxu اlqudusi min rabika bاlxaqi liyuhabita aladiina aamanuu wahuda wabushraa lilmuslimiin ilaahay tabaaraka wa tacaala yacni waxa uu yidhi qur'aankan waxaa soo dejiyo oo loo soo dhiibay malakuljibriil si mu'miniinta qalbigooda iimaanka loogu sugo dadka muslimiinta ana hanuun iyo bushaaro uu qur'aanku ugu noqdo alla waxau idhi ina allaha alla ya'muru waxa uu amrayaa dadka bilcadli cadaalad iyo walixsaani samafalid iyo wa iitaa'i dilqurbaa iyo dadka dhowaanshaha u saaxiibkaee qaraabada ah siinta wax la siinayo ee lagu sadaqadaysanayo wayanhaa waxa uu diidayaa alle cani ilfaxshaa tii foolxumada badnayd oo zinada iyo liwaadka iyo wixii la halmaala iyo walmunkari wixii la inkiray sharcigu uu diiday iyo walbagyi xadgudubka iyo dulmiga ayaa alla uu dadka u diidayaa yacidukum ilaahay waxa uu idinku waaninayaa awaamirta iyo nawaahida ee amarka ilaaliya nahyigana ka yacni ka taga lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu waxaa ilaahay arrimaha awaamirta iyo nawaahida idinku waaninayaa dee si aad ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan wa awfuu oofiya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa oofiya idaa caahadtum marka aada ballantaan ama ha noqdo ballantii idinkiiyo alle idiin dhexaysay ama ha noqoto ballantii idinkiiyo dadka idiin dhexaysay ballanta oofiya oo waxa weeyaan ha burinina walaa tanquduu ha burinina al aymaana dhaaraha ama ballamaha dhaaraha lagu adkeeyey bacda tawkiidiha adkaynteeda dabadeed ha burinina walxaalna ha burinina ballamadaa iyo dhaaraha qad jacaltum aad ka yeelateen allaaha alle calaykum korkiinna aad ka yeesheen kafiilaa kii idin ilaalinaya markhaatiga ka ah ilaahay maadaama uu yahay ka idin ilaalinaya idinku eegayae arkaya dee waxa weeyaan ha burinina ee ballanta ilaaliya waayo ina allaha alla yaclamu waxa uu og yahay maa tafcaluuna wax alla waxaa samaynaysaan walaa takuunuu ha ahaanina kalatii naqadad ghaslaha halkan yani culimmadu laba qowl bay ku leeyihiin inay tahay mujarad maal tusaale uun lasoo qaatoo laleeyahay haweenayda xadhigay soohday dib u furfurtay ha la mid noqonina oo tacab khasaaryo idinku dhicine ballantiinna oofiya marka tusaale caamuun in looga jeedo iyo qisadani inay ku saabsanayd haweenay gaar ah oo riita binti camrin la odhan jiray oo loogu lagu naanaysi jiray xamqaau maka tii doqonta ahayd ama waxmagaratada ee ree maka oo haweenay quraysh ka mid a oo macruuf oo xamqaau maka la odhan jiray in loo jeedo oo yacni samayn jirtay xadhig intay soohdo maalin oo dhan habeenkiina dib u furfuri jirtay in haweenayda mucayanka a loo jeedo iyo inay masal caamahun tahay labada qowlba culimmadu waa yidhaahdeen alla waxau yihi markaa walaa takuunuu ha ahaanina kalatii sida haweenaydii naqadad furfurtay ghaslahaa xadhiggeedii ay soohday min bacdi quwa awood iyo adkayn dabadeed intay adkaysay kadib dib u furfurtay ankaahan furfurid furfurtay ha la mid noqonina tatakhiduuna xaalo aad ka yeelanaysaan aymaanakum dhaarihiinnii aad ka dhiganaysaan iyo ballamadiinnii dakhalan fasaad iyo khiyaamo beynakum dhexdiinna ahaatay yacnii idinkoo ka yeelanaya ballamada aad ku dhaaranaysaan fasaadin iyo khiyaamayn dhexdiinna aad iskhiyaameynaysaan oo daacadaydaan ka ahayd maxaanad khiyaamo uga dhiganaysaan an takuuna lian takuuna inay ahaatay darteed ummatun ummadi hiya iyaduba arbaa mid ka fara badan xoog iyo xoolaba min ummatin ummad kale yacnii taad heshiiska la gasheen inaad aragteen tu kaloo ka fara badan darteed inaad tii hore uga baxdaan oo tan dambe aad la gashaan heshiis oo ballantii horena aad burisaan iska ilaaliya oo marba aad meel waxa weeyaan maslaxadiinna ka aragtaan oo dadkana aad ku dagtaan marka hore oo ku khiyaamaysaan ballan baanu idinla gelaynaa hadhowna kaga baxdaan waayo inamaa yabluukum allaahu inamaa yabluukum allaahu ilaahay wuu idinku imtixaamayaa uun bihi ay bitilka alkahra ummaddaa faraha badan ee aragteen waa laydinku eegayaa bal sidaa ka yeeshaan ama bihi bimaa amarakum allaahu bihi min alwafaa ballamaha laydin yidhi oofiya waa laydinku imtixaamayaa bal sidaa ka yeeshaan walayubayinanna lakum wallaahi layubayinanna walee wuu idiin caddayn oo wuu idiin caddayn alle lakum idinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maakii kuntum ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa walow shaaa allah alle haddii uu dooni lahaa ummad keliya inuu idinka yeelo lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad ummadaasoo waaxidatan keliya oo ku midaysan xaqa walaakin ha yeeshee yudilu wuu halleeyaa alle man yashaa cidda uu doono wayahdi waanu hanuuniyaa man yashaa cidda uu doono walatus'alunna walle waana laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya alla waxau idhi walaa tattakhiduu ha ka yeelanina aymaanakum ballamadiinna aa ku dhaarateen ha ka yeelanina dakhalan ay fasaadan wakhadiica yacni fasaadin iyo khiyaamo ha ka yeelanina baynakum dhexdiinna ay isku khiyaamaynaysaan oo dabeed fatazilla haddaad sidaa samaysaan dee fatazilla ay simbiririxato qadamun lugi bacda hubuutihaa sugnaanshaheeday islaamka ku sugnayd dabadeed ay ka simbiririxato islaamkii ka siibato ficilxumada aad samayseen sababteeda oo wataduuquu idinkuna aad dhandhamisaan markaa assuu'a cadaabka xun aad dhandhamisaan bimaa sadadtum bisababi suduudikum jeedsigiinna a ka jeedsateen sababtiisa a ku dhandhamisaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa a ka jeedsateen ama bimaa sadadtum bisababi saddikum hayrakum jeedintaa hayrkiin ka jeediseen sababteeda a ku dhandhamisaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa a ka jeediseen walakum waxaana idiin sugnaaday markaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn ay fi daari alaakhira oo macnaha ifkiina cuquubaha ku dhandhamisaan aakhirana cadaab weyni uu idinku sugnaado sidaa ha samaynina alla waxau ihi walaa tashtaruu ha ku iibsanina bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa hamanaa lacag qaliilaa yar waa adduunya un ha siisanina adduun oo dhan baa yare maaha wax badan siista innamaa cinda allah ka ilaahay agtiisa ahaaday huwa isaga ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya maa cindakum waxaa agtiinna ahaaday yanfadu waa baaba'ayaa wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ahaadeena baaqin waa mid baaqi noqonaya oo hadhaya oo aan baaba'ayn walanajziyanna wallaahi lanajziyanna waanu abaal marin oonu abaal marin aladiina kuwa sabaruu sabray ku sabray daacada ka sabray dembiga ku sabray masaa'ibta kuwaa waxaanu ku abaalmarin doonnaa ajrahum abaalkooda ayaanu wanaagsan baanu ku abaalmarin biaxsani maa shay ka ugu wanaagsan sababtiisaananu ugu abaalmarinaynaa kaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya halkan axsan waxaa looga jeedaa axsanulcamal waa waajibaadkii iyo sunantii oo waajibaadkay samaynayeen iyo sunantaay samaynayeen waa axsanulcamal camalka ugu wanaagsanay sameeyeen ee abaalka ay ku mudanayaan xasankuna waxa uu noqonayaa dee mubaaxaadkii wixii iska bannaanaa ee iyaga abaalmarin iyo cuquuba midna aanay ka dhalanayn ayaa xasanka looga jeedaa marka kaasi waa qowl in axsanka afcalu tafdiilka sidiisa loo daayo oo camalkooda kii ugu wanaagsanaa baanu ku abaal marinaynaa waa waajibaadkii iyo sunankii ilaan mubaaxaadka iyaga hawaab iyo ciqaab midna ka ratibi maayo haddaan niyo wanaagsan ama shay kale aanay wasiilo u noqon oo wax kale aanu la xidhiidhin mubaaxu lidaatihi dee laa yataratabu calayhi hawaabu walciqaab waa wax iska bannaanoo dee cuntada iyo cabitaanka iyo hurdadaa weeyaan mubaaxaadkii kaasi markaa waa qowl qowlka kale waxa uu odhanayaa in axsankan looga jeedo bimacna alxasan si macnaha abaalmarintu u caam yeesho xasankii iyo axsankiiba oo loo jeedo markaa waxaanu ku abaalmarin doonaa biaxsani maa ay bixasani maa shay kiisii wanaagsanaa oo kaanu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya macnaha waxay samaynayeen kiisii wanaagsanaa ayaanu ku abaalmarinaynaa dee xasankii haddii lagu abaalmariyey oo sunnada markaa loo wadana axsankii ka sii wanaagsanaa oo waajibkiihina waaba ka sii mudan yaho waa min baabi wlaa alla waxau ihi man camila ruuxa sameeya saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan oo min dakarin laba aw unha ama dhadig walxaal huwa isagu muuminun mumin uu yahay falanuxiyannahu marka camalka waxaa lagu xidhay midhaha uu ka goosanayo inuu dee iimaan ku sameeyo ilan camalku haddaanu iimaan ku salaysnayn dee waxa weeyaan qiimo ma leh oo waxa weeyaan la aqbali maayo midhana laga goosan maayo laakiin camalka caqiide saxana lagu sameeyo waa iimaankiie sunnadii nebigana ku salaysan ee waafaqsan waa sawaabkii eh ayaa abaalkaa iyo ajarkaa laga helayaa alla waxau ihi man camila ruuxa sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan kaasoo min dakarin lab ah aw unhaa ama dhadig rag ama dumar ah walxaal huwa isagu muuminun muumin uu yahay camalkaa saalixa a sameeya ee iimaaniye camal saalixa kulmiya falanuxiyannahu falanuxyiyannahu walle waanu noolayn oo waanu noolayn xayaatan nolol ayaanu noolayn noloshaasoo dayibatan wanaagsan walanajziyannahum waxaananu ku abaalmarin doonaa ajrahum abaalkoodii wanaagsanaa biaxsani maa shay ka ugu wanaagsan baanu ku abaalmarin doonaa kaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya oo waajibaadkii iyo sunankii ah alla waxau ihi faidaa qara'ta alqur'aan ay faidaa aradta an taqra'a alqur'aana marka aad doonto qur'aankii inaad akhrido fastacid ka magangal billaahi alleh min ashaydaani shaydaanka ka magan gal shaydaankii alrajiimi ee la fogeeyey innahu shaydaankaasi laysa lahu uma sugnaanin ama waxaad tidhaahdaa innahu ina alamra waasha'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay laysa uma sugnaanin lahu shaydaanka sultaanun awood iyo xoog kuma laha uu ku muquuniyuu ku halleeyo cala aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa calaa rabbihim rabbigood korkiisa yatawakaluuna tala saaranaya innamaa sultaanuh waxaa xujadiisa iyo awooddiisa iyo sallidmidda uu ku sallidmayaa ay ku dul sugan tahay uun cala aladiina kuwii korkooda yatawallownahu isaga saaxiib ka dhiganaya ee soo dhowaysanaya iyo waladiina kuwa hum iyagu mushrikuuna u shariik yeelaya bihi ay bisababi waswaasi shaydaan shaydaanka iyo wasaawistiisa sababt sababtiisa ilaahay ugu shariik yeelaya ama damiirka ilaahay u celiyo iyo waladiina kuwa hum iyaguba mushrikuuna u shariik yeelaya bihi ay billaahi ilaahay u shariik yeelaya macnaha kuwaas ayaa wadda uu u mare uu u helaya oo macnuhu maaha dee xoog ninna fooda wuu ku soo qabanayaaye oo xoog buu intuu soo qabto dee ku hadlaynayaaye macnuhu iyo muraadku waxa weeyi kuwaas waddo uu u soo mari uu u helayaa oo xumaanta iyo dembiga uu ugu qurxiyo laakiin kuwan muuminiinta muwaxidiinta waddo uu u soo maraba heli maayo oo ilaahay baa ka ilaalinaya oo uu ka xijaabaya alla waxau ihi waidaa badelnaa aayata makaana aaya waidaa badelnaa markaanu bedello aayatan aayad makaana aayatin aayad kale meesheed aanu ku bedeloonu macnaha ku nasakno aayad aayad markaanu ku bedello macnaha ku nasakno wallaahu alla ayaa aclamuu cilmi badan bimaa yunazilu waxa uu soo dejinaya e qaaluu waxay odhanayaan inamaa anta adigu waxaa tahay un muxamedow muftarin mid been abuuranaya oo isagu samaysanaya uun baa tahay bal iskabadaa taasoo been abuurad maad samayne agaruhum bedidoodu laa yaclamuuna waxba garan maayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow nazalahu qur'aankani waxaa soo dejiyey ruuxulqudusi ay ruuxu lmuqadas ruuxdii la tahiray waa jibriile min rabbika rabbigaa xaggiisa ayaa uu ka soo dejiyey oo bilxaqi xaq baanu ku soo dejiyey liyuhabbita liyuthabbita si uu u sugo aladiina aamanuu kuwa rumeeyey iyo wahudan hanuun dartii uu hanuun u yahay qur'aanku iyo wabushraa bushaaro lilmuslimiina kuwa muslimiinta uu yahay walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar alla waxau yihi walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waxaanu ognahay annahum iyagu kuwan gaaladii yaquuluuna inay odhanayaan oo ay leeyihiin inamaa yucallimuhu muxamed waxa baraya uun qur'aanka ay ilqur'aana qur'aanka basharun aadami qof bani aadama ayaa qur'aankan baraya ee ilaahay kamuu iman ayay odhanayaan alla waxau yihi lisaanu ladii kii carabkiisa yulxiduuna ay u leexinayaan ilayhi xaggiisu acjamiyun waaba cajami kay leeyihiin wuu barayaa waaba cajami aan carabiba garanayn wa haadaa qur'aankanina lisaanun luqa weeyi luqadaasoo carabiyun carabi ah oo mubiinun cad oo carabinimadiisu ay cad tahay oo fasiixo oo wax walba kala dhigdhigaya waa dee bilisaanin carabiyin mubiin lisaanu ladii kii luqadiisu kaasoo yulxiduuna ay u leexinayaan ilayhi xaggiisu acjamiyun waa cajami af carabiba ma yaqaano ma aha carabi afkiisu wa haadaa qur-aankanina lisaanun luqa weeyi luqadaasoo carabiyun carabi ah mubiinun oo cad carabinimadiisu ay caddahay ina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa aan rumaynaynin laa yahdiihim allahu ilaahay ma hanuuniyo walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya inamaa yaftarii waxa abuurta uun alkadiba beenta aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa aan rumaynayn wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alkaadibuuna kuwa beenaalayaasha ah ee beenta abuuranaya waa iyaga alla waxau ihi man kafara ruuxa ka gaalooba billaahi alle min bacdi iimaanih iimaankiisa dabadii ruuxa alle ka kufriya u soo qadar jawaabka dee falahu cadaabun cadiim cadaab weyn buu leeyahay kaasi ilaa man mid mooyaane kaasoo ukriha lagu khasbay ereyga gaalnimo inuu ku dhawaaqo ka lagu khasbay mooyaane walxaalna lagu khasbay qalbuhu qalbigiisu mudma'inun mid ku xasiloon uu yahay biliimaani iimaanka iyadoo qalbigiisii iimaan ku xasiloon yahay ka afka gaalnimo inuu ku dhawaaqo loo dhibaato geliye lagu khasbay mooyaane walaakiin ha yeeshee man ruuxa sharaxa ku ballaadhiya bilkufri gaalnimada sadra min jihati sadri xagga laabta qofka gaalnimo ku ballaadhiya laabtiisa ee macnaha isagoo ku qanacsan qalbigiisu uu iyadoo qalbigiisu uu gaalnimo qaatay dee afkana kaga dhawaaqa fa calayhim kuwaa korkooda waxaa ahaaday markaa damiirka waxaa loo jamciyey calayhim dee manta ayaa cumuum faa'iideynaysa xagga macnaha markaa fa calayhim kuwaa korkooda waxaa ahaaday khadabun cadho oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn alla waxau ihi daalik ay daalika alcadaab cadaabkaa la soo xusay xaasilun wuxuu ugu dhacayaa uu ugu xasilay biannahum bisababi annahum iyagu istaxabbuu inay door bideen darteed weeyi alxayaata adunyaa nolosha tan adduunyadae liidata inay ka door bideen cala alaakhirati aakhira ay ka door bideen iyo wa ana allaha in alle laa yahdi aan u hanuuninayn alqowma qolada alkaafiriina gaalada ah taa darteed ayaa cadaabkaasi ugu dhacay ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi aladiina waa kuwii tabaca allah alla uu daboole calaa quluubihim qalbiyadooda iyo wa samcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyadooda wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alghaafiluuna kuwa moogan een aakhiraba waruhayna iska iloobay laa jarama ay xaqan waxa hubaaloo dhaba annahum iyagu kuwani fil aakhirati aakhiro dhexdeeda hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray inay yihiin baa dhab ah oo khasaara uu usoo hoyday uma ina rabbak dabeed rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbigaa lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo u naxariisanaya liladiina kuwii haajaruu hijrooday min bacdi maa futinuu intii la fidneeyey dabadeed ee maka lagu dhibay kadib hijrooday uma jaahaduu dabeed jihaaday oo wasabaruu sabray ku sabray jihaadka min bacdihaa ay min bacdi alfitna fitnadaa la fidneeyey dabadeedna ku sabray yacni halkan waynu yar kale hormarinay oo uma ina rabbakada hore ina rabbakada dambe waa ta'kiid oo uma ina rabbaka rabbigaa ina rabbaka rabbigaa waa ta'kiidun lilwal innada hore khabarkeeduna wuxuu dhacayaa lagafuurun raxiim lagafuurun taas liladiina haajaruu min bacdi maa futinuuna waxaad ku tacallujinaysaa lagafuurunta dambe min bacdiha damiirku wuxuu u noqonayaa fitnada laga fahmay futinuuda oo min bacdi maa futinuu ka bedel min bacdiha sidaa laqbada u kala hormari marka uma ina rabbaka dabeed rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbigaa lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa oo naxariis badan oo naxariista liladiina kuwii ayaanu u dembi dhaafayaa una naxariisanayaa dheh haajaruu hijrooday min bacdi maa futinuu intii la fidneeyey dabadeed ee maka lagu dhibay kadib uma jaahaduu dabeed jihaaday oo wasabaruu ku sabray jihaadkaas min bacdihaa fitnadaa dabadeedna sabray ayuu ilaahay u dembi dhaafayaa una naxariisanayaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay muhimatu lqur'aani alkariim wa carabiyatuhu wa tahdiidu lmuftariina calayh muhimadda qur'aanka iyo carabinimadiisa uu yahay luqo carbeed oo fasiixa mid ilaahay ku soo dejiyey iyo hanjabaadda loo hanjabay ee loogu goodiyey cadaab iyo cuquubo kuwa ku been abuuranaya ee u leexinaya cid aan shaqaba ku lahayn walaqad naclamu annahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wa hada lisaanu carabiyun mubiin dabeed alla wuxuu tilmaamay jazaau lmurtadiina wa sifaatuhum kuwa diinta dib uga noqda cuquubada xun ee ku dhacaysiiyo tilmaamahooda man kafara biاllahi min bacdi iimaanih ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadbu min allahi walahum cadaabu cadiim ilaahay waxa uu tilmaamay ruuxa iimaankiisii kadib gaalooba ee yani raadkiisii dib uga noqda kaas inuu leeyahay cuquubo iyo cadaab daran laakiin waxaa laga soo reebay man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan ka gaalnimo lagu khasbee lagu dirqiyo iyadoo qalbigiisu iimaan ku xasiloon yahay oo ikraahu waxa uu ka mid yahay min mawaanici lkufri waxaa jira waxyaabo qofku hadduu kufri ku dhaco dee kaafir aan lagu xukumayn oo kufriga ka baajinaya waxyaabaha qofka kufriga ka baajiya isagoo kufri ku dhacay waxaa ka mid a an yakuuna mukrahan inuu yahay mid la khasbay ikraahana maaha wax iska wahmi ah oo maalan qofka in loo yar hanjabo oo yaro baqdo uun dee taa ikraah lama yidhaah laakiin ikraahu muxaqaq waa inuu yahay oo qofkan dhibaato ama qori lagu hayo oo hadduu samayn waayo dee nafta halkaa lagaga jarayo ama seef qoorta lagaga jarayo waa ikraah mulji ah oo meel uga ciirsado uga baxsada aan u jirin ikraaha yacni ka baajinaya gaalnimadu waa taas laakiin qof waxa weeyaan kuu yaro hanjabay uunoo laga yaabo xataa inaanu wuxuu ku hanjabayo fulin karayn dee cudurdaarkaasi noqon maayo laakiin marka mukrah uu yahay ikraah dhab ah oo laga yaabo hadduu yeeli waayo sidaa in lagaga takhalluso labaa u bannaan caziimo iyo ruqso caziimadu waxa weeyi inuu qaato go-aanka adag oo ah qoorta haddii laga jarayo iimaanka inuu ku sugnaado way u bannaantay waana derajo sare waxaa kaloo u bannaan inuu ruksada qaato oo ruksadu waa maxay waxaa loo fasaxay inuu ereyga gaalnimada ku dhawaaqo si uu naftiisa u badbaadiyo iyadoo qalbigiisu iimaanka uu ku xasiloon yihi oo xadiidkii baa u daliilo tilmaamaya camaar ibnu yaasir markay cadaabeen ay ciqaabeen nimankii ree maka ee rasuulka uu sheegay ee uu yihi kayfa tajidu qalbak oo sidee qalbigaaga ka helaysaa ee uu yihi muطmainu biliimaan waxa uu ku yidhi incaadu facud mar haddii qalbigaagu iimaan ku xasiloon yahay hadday kugu soo noqdaan ku noqo macnaha way kuu bannaan tahay nafta haddii lagugu yimaado inaad ereyga gaalnimadii ay doonayaan aad ku dhawaaqdo si aad naftaada u badbaadiso waa kuu bannaan tahay waxaa laga soo reebay laakiin man sharaxa bilkufri sadra qofka dee laabtiisuba ku ballaadhatay ee niyadiisu ku degan tahay gaalnimada ee raallida ka ah dee kaasi isaga cadho iyo ciqaab alleh ayaa ku dhacay oo fa calayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim dabeedeed rabbi waxa uu tilmaamay jazaau lmuhaajiriin kuwii soo hijrooday ee inta maka lagu dhibay madiine u soo hijrooday kuna sabray jihaadka iyo risaaladii rasuulku xambaarsanaa abaalka ay kuwaasi leeyihiin iyo martabadooda alla uu tilmaamay uma ina rabbaka liladiina haajaruu min bacdi ma futinuu uma jaahaduu wasabaruu ina rabbaka min bacdiha lagafuuru raxiim alla waxau ihi subxaanah walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waxaanu ognahay annahum iyagu yaquuluuna inay odhanayaan oo ay leeyihiin inamaa yucallimuhu waxa muxamed baraya uun ay lqur'aana qur'aanka waxa baraya uun basharun qof aadamiya oo bashar ah ayaa qur'aankan baraya inay odhanayaan waanu ognahay baa alla u yihi subxaanah alla waxau yihi kuwa hadalkooda isagoo beeninaya lisaanu ladii kii luqadiisu yulxiduuna ay u leexinayaan ilayhi isaga ay leeyihiin wuu soo baraa acjamiyun waaba acjami aan carabiba garanayn wa haadaa qur'aankanina lisaanun luqa weeyi luqadaasoo carabiyun carabiya mubiinun oo cad oo fasiixa ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa aan rumaynayni laa yahdiihim allahu ilaahay ma hanuuninayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya inamaa yaftari waxa abuurta un alkadiba beenta aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa aan rumaynayn wa ulaa'ika kuwaasina hum iyagu alkaadibuuna kuwa beenaalayaashee beenta sheegaya weeyi man axadka kafara ka gaalooba billaahi alleh min bacdi iimaanih iimaankiisa dabadii ruuxa alle ka gaalooba hee falahu cadaabun cadiim dee wuxuu leeyahay cadaab weyn oo jawaabka waxaynu ugu soo qadaray waxaa laga fahmayaa oo daalli u ah walahum cadaabun cadiimun ta dambe saasaynu ugu soo qadaray ka ka gaalooba ilaahay iimaankiisa dabadii cadaab daran buu leeyahay ilaa man mid mooyaane kaasoo ukriha lagu khasbay gaalnimada walxaal qalbuhu qalbigiisu muطma'innun uu ku xasiloon yahay biliimaani iimaanka walaakin ha yeeshee man sharaxa qofka ku ballaadhiyo bilkufri gaalnimada sadran xagga laabta qalbigiisu gaalnimo uu ku ballaadho ee isagoo ogol oo ku qanacsan gaalnimadii ku dhawaaqa fa calayhim dee kuwaa korkooda waxa ahaaday gadabun cadho cadhadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn daalika ay alcadaab cadaabkaa la soo sheegay waaqicun bihim waxa uu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu istaxabbuu inay door bideen darteed buu ugu dhacay alxayaata addunyaa nolosha tan adduunyadee liidata inay ka door bideen oo ka jeclaadeen cala alaakhira noloshii dambe aakhiro taasaa loo cadaabay iyo wa ana allaha in alleh laa yahdi aanu hanuuninayn alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii tabaca allaahu alla u daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda iyo wa samcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyadooda wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alghaafiluuna kuwa moogan weeyi een aakhiraba warwahayn laa jarama ay xaqan waxa hubaaloo dhaba annahum iyagu fi laakhirati aakhira dhexdeeda hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray inay yihiin uma ina rabbaka dabeed rabbigaa nebi allow ina rabbaka rabbigaa waa ta'kiide lagafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee u naxariisanaya liladiina kuwii haajaruu hijrooday min bacdi maa futinuu intii la fidneeyey dabadeed waxa weeyaan hijrooday uma jaahaduu dabeedna jihaaday oo wasabaruu sabray min bacdihaa ay min bacdi alfitna fitnadaa dabadeedna sabray kuwa ilaahay waa u dembi dhaafaya waanu u naxariisanayaa wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين